maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana dhaqdhaqaaqa hubaysan ee shabaab kaasoo ujeedo isu tahay in laga saaro guud ahaanba deegaanada maamulkaasi ay ka arrimiyaan wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi ugaas xasan cabdi ayaa sheegay in looga baahan yahay guud ahaanba dadweynuhu inay u diyaar garoobaan ololaha la dagaalanka shabaabka oo uu sheegay in gobolka oo dhan laga saari doono si loo gaaro buu yidhi waa dhammaanba yoolasha maamul ee loo baahan yahay waxaana ugu baaqay guud ahaanba dadweynuhu inay u diyaar noqdaan lana shaqeeyaan ciidanka amniga si loo gaaro waxaa la hiigsanaya ah in gobolka oo dhan uu noqdo goob nabdoona waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan ummada koonfur galbeed meel kasto ay oga sugan yihiin deegan koonfur galbeed inay u diyaar garoobaan aanu galaynaa dagaal aan loo kala hari doonin oo qaadan doona inta shabaab deegaanada koonfur galbeed laga saarayo socon doona haddii ilaahay idmo waxaana rajaynaynaa maanta sidaad ogtihiinba deegaanada koonfur galbeed magaalooyinka waaweyn oo dhanba shabaab waa laga haystaa hawdka iyo ciyaalka iyo masaakiinta ku baabi'iyaan ilaahay idankii boosasa hirarka hadda joogaana waxaan rajaynaynaa inana ka saari doono shabaabna waa u kaanay haddaan nahay reer koonfur galbeed inaanu iska dhicino waana la dagaalamayna waxaana dareemaya inaynan boosaga banaanaan doonin oo aan arki doono xilliyada nagu soo aadan waxaynu ku dhigi doona haddii lahayd maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka dalbaday dowladda federaalka ee soomaaliya in la shaqayn dhow ay la yeelato maamulka koonfur galbeed kana caawiso la dagaalanka waxa ugu yeedhay kooxaha kasoo horjeeda ammaanka iyo kala dambeynta gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose isagoo sheegay in maamulkiisuna uu qaadi doono weerar adag oo ku tilmaamay inuu yahay mid looga baahnaa dowladda federaalka ee soomaaliya kaalinteeda inay ciyaarto soomaalida qabaayilay kasoo kala jeedaa qabiil weliba qoli weliba way og tahay inta shabaabka ooga jirtaa waxaan aaminsanaha marka liiskooda in la hayo cid kasta oo gef ummada soomaaliyeed u geysanayso sharciguna wuu qaban doonaa annaguna haddii ilaahay maanta iyo berita nafta noo daayaa wa waa gacan beraynu ku qaban doonaa ummada soomaaliyeed guud ahaan goor kasta iyo goob kasta ay joogaan waa waxaanan ahayn koonfur galbeed kenya waa waxaan ahayn puntland jubbaland iyo inta kaleba marka waa in la iska celiyaa dowladda soomaaliyeedna ay iyada laftirkeedu dagaal la taaban kara muujisaa oo ay dib u soo celisaa dagaaladii xoreyntada deegaanada ay shabaabka gacanta ku hayeen marka ilaahay idankii waxaan kuu hubaa mar dhow iyo mar dheer goor ay ahaataba nimankan in taariikhdooda kolley meel lagu xusi doonaa dal